waabay jireen rag yaro dadaalaye meelay ka dhaceen moojitalo mushaharla-aan iyo wax kaleedide ma garanayne dadka muxsiniinta ahi waa inay wax siiyaan oo lala dadaalaa oo dowladduna hawshaa ay u xil saartaa oo qofka wacdigu anfaco mooye kuwii anfici waayo ee dee dadka edabdarrada la dhex qaadaya waa in runtii la edbiyaa oo arrinkan aanu sii faafin hablihii yaryara ragga waxay ku qabsanayaan ishaarooyinka ishaaradaa markaad istaagto dee wadaad anuu koofiyo dheeruun maan sheegin laakiin qofkii ay u gartaan inay la hadli karaan waa halkaasay maraysa xaaladdu oo habeenkii oo baabuurtii baa laga wadi kari laayahay oo iyagoo iscawlay oo iscasaybay marayaan marka dee ilaahay laga cabsado runtii arrintani waa foolxumo weyn baa waddan ka socotee sida dee qur-aankeena kariimka inagoo ku camalfalayna ummaddeen umadnimadeenna iyo akhlaaqdeenna u turanayna iyo dhaqankeena iyo beledu inaanay si beled daba la qabtay leedahay daama la qabtay leedahay daba la qabto male hadday soo muruxsato la gaari maayo waxay dhici doonto sidaa jabuuti oo kale in liisama loo jaro ciddii markaa wadaysa meel furanaysa halkaasay gaari doonta haddii wax laga qaban waayo marka ilaahay baa waxa uu xusay tabaaraka wa tacaala waliyadribna bikhumuurihina calaa juyuubihina jeebku waa laabta gabadhiyo intaa laabta soo banayso siliskeeda la eegayo tii t v-ga ka hadlaysa iyo tii jariirada ku sawirayd iyo tii xafiiska kugu qaabilaysa iyo tii telefoon kugu qaabilaysa intaasaa laabtaasay soo banaynaysaa sidii shidaal raggu uu ka qodayo waa mushkilad weyn weeye runtii balaayo weyn baa ka dhacday marka ilaahay baa wuxuu leeyahay halka waa ka nasku tilmaamaya ee ilaahay leh walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa sidii jaahiliyadii hore saasoo kale ha isu qaawinine waa jaahiliyadii hore weeye nafsaha qaar cagahaanu ka xaragoonaynaa bay idhahdaan oo waa kuwa ad aragto haafbay gashadaan oo ilaa jilbahay faydaan qayb kalena laabta ayaanu ka xaragoonaynaa bay odhanayaan imikana waxyaabaha sii kordha waxaa ka mida kolley dee dawaarlayaasha iyo qoladan kale ee iyagana bal aada loogu sheegeen bacadlayaashae haaf nag la isku siiyo haafkii oo hablihii yaryaraa ciyaal iskuulka siiba intay nag isku siiyaan ay siniqsanayso oo baryaheedii iyo sinaheedii iyo intaba muujinaya dhibaatooyin badan baa jira runtii walaa yubdiina yay muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa libucuulatihina raggooda mooyaane aw aabaahina aabayaashood iyadoo dabcan ragga iyo macnaha saygeeda iyo intan kale ka dambaysa isku si aanay u arkaynin ee dee saygeeduna jidhka dhammaantii uu ka arki karayo ila ilaahay baa u xalaaleeyay intan kalena wakhtiga ay shaqaynayso gabadhu inta muuqatay xigtadeedu ka eegi karaysa hadday tahay gacmaha iyo lugaha iyo madaxa ee cawrada inta kale maya aw aabaa'ihina aabbayaashood mooyaane aw aabaa'i bucuulatihinna raggooda kuwa u aabbaha a mooyaane oo dabcan sadag u ah aw abnaa'ihinna inamadooda oo dee waa inankeedii aw abnaa'i bucuulatihinna raggoodu inamada ay dhaleen aayada ay u yihiin mooyaane aw ikhwaanihinna walaalahood waa gabadha walaalkeed aw banii ikhwaanihin ama inamadoodu kuwa ay dhaleene ay u yihiin edada aw banii akhawaatihin hablaha ay gabadha walaalaha yihiin inamaday dhaleen ay habaryarta u tahay mooyaane aw nisaa'ihinna dumar ahaantooda mooyaane weliba waxaa laga soo reebaa gabadha aan islaamka ahayn ee kaafiradda ah gabadhu jidhkeeda ma tusayso waayo gaal kale ay kusoo hagaysa oo ay usoo sifaynaysa aw maa malakat aymaanuhun ama kuwa gacmahoodu ay milkiyeen mooyaane addoomaha rag iyo dumar mid kasta ahaadeen aw itaabiciina ama kuwa raacayaasha ah ee la socdayaasha ah ee agjoogayaasha dumarka ah mooyaane kuwaasoo khayri ulil irbati ee aan muraadka lahayn waliya fiiha ma'aaribu ukhraa ma'aaribadu waa markaa shaki waxay ahayd muraadka khayri ulil irba ee aan xaaje iyo muraad ka lahayn dumarka oo min arijaali ragga ah waa ragga aan dumarka u hamoonaynin een muraadka lahayn kuwaa mooyaane waa taabico isagu waa la joogay wuxuu noqon karaa kii dhufaanka ahaa kii labooddadiga ahaa qofkii nacaska ahaa ee markaan waxba ku baraarugsanayn kii majnuunka ahaaye waa laa odaygii waddada ka baydhay gaboobay hogaanka furka ahaa isaguna intoo dhanba marka la isku daro waxa ay ku biirayaan khayri ulil irbati min arijaal waa kuwa ay dumarku yidhaahdaan naa walaal hebel baa nin mooday bay idhahdaan hebel baa nin mooday macnaa isagu dee dumar waxba kama dayaya wey ninkaas kuwa caynkaas ee aan shakiga lahayn kuwa mooyaane aw itifli ama caruurtii aladiina caruurtaasoo lam yadharuu aan eegaynin een daalacanaynin calaa cawraati nnisaai dumarka cawradooda ilmuhu markuu yar yahay weli xiniyo guduud aanu gaadhin ama nin ismood aanu noqoninee uu toban jir iyo sideed jir iyo toddoba jir iyo yahay gabadhu markay marada dhigatiyo marka kale waxba badan dareemi maayo si eegi maayo walaa yadribna yay ka sanqarinin biarjulihinna adimahooda adimadooda iyo cagahooda yay ka sanqarinin liyuclama si loo ogaado maa yukhfiina waxa ay qarinayaan dumarku oo min ziinatihinna quruxdooda quruxdooda ay qarinayaan si loo ogaado waxaa la yidhaahdaa qad tacshiq aludunu qabla alcayni baa ladhaha dhegtu inay caashaqdo waxbaa laga yaabaa isha ka horba soomaaliduna waxay idhaahdaan dhegta iyo isha dhegtaa da'weyn bay idhahdeen ilaahay wuu ka warrayaa alleh tabaaraka wa tacaala waxa weeye haddaad adigu kaafil tahay ilaahay waa siri daari wax walba wuu kugu ogsoon yahay marka waxaa jiraya dhaqan ay carabtu lahaydoo malaha innaga ma badnee khalkhaal bay cagaha ku gashan jireen khalkhaal markaa kolka ciyaarta la maraya iyo kolka aynantu laafiyoonaysay ragga ag maraysa iyo ayay dig kaga siinaysaa dhulka cagta ayay ku dhufanaysaa marka dabeetana khalkhaalkaasaa sanqaraya macnaheedu waxa weeye iga warray ilaa cagahan ku sitaa wixii aan isku qurxinaya ee dahabkii marka ilaahay baa waxa uu leeyahay waxaay qurxina quruxdooda u qarsoon si loo ogaado yeedinka dhulka ku dhufanin ilaahay wuu ka warhayaa wa tuubuu ila allahi ilaahay u towbad keena jamiican ayuha almu'minuun ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuuna buu ilahay yidhi si aa u liibaantaan ilaahay u towbad keena marka halkaa waxa aad ka arkaysaa runtii dee nasku sida aada iyo aadka u adag ummadda uu u baraarujinayo ee loogu guubaabinayo inay ka fogaadaan waxaa la yaala wixii fitno keenayaba inay ka durkaan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow ha miyaan ka soo boodayba waankixu layaamaa buu lahay waankixuu guuriya al ayaamaa kuwa aan lamaanaha lahayna minkum idinka idinka mid a ayim gabadhana waa la ydhaahdaa ninkana waa la ydhahdaa ninka aan xaaska lahayn ha loo guuriyo inanta aan xaas nin lahayn ha loo guuriyo guurkiiba ayaa qur-aan kariimka ah uu kuguubaabinaya marka ayim wuxuu u badan yahay gabadha laakiin ninka aan xaas lahaynna waa noqota wasaalixiina kuwa wanaagsan u guuriya iyagana min cibaadikum wa imaa'ikum addoomihiina lab iyo addoomaha dhadigba leh min cibaadikum waa addoomaha lab wa imaa'ikumna waa addoomihiina dhadig in yakuunuu haddii ay yihiin fuqaraa kuwa baahan yugnihim allahu min fadlih ilaahay baa dheeraadkiisa siin doona oo dheeraadkiisa u badin doona waa bushaare ilaahay uu qaaday weeye tabaaraka wa tacaala wallaahu waasicun caliim ilaahay baa arsaaqadiisu ballaadhantaho cid walba ogsoon oo ka warhaya marka saasaa islaamku u gubaabiyo qofka doonaya inuu dhowrsoonaado sina ka dhowrsoonaada ee sidaa ku guursada ilaahay baa albaabka arsaaqada u furaya oo u kordhinaya marka faqrigiio laga guursanay waliyastacfif ha dhowrsoonaadeen baa ilahay uhi aladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin nikaaxan guur waxay ku guursadaan aan helaynin ee aan adduun haynin xataa yugniyahum allahu min fadli ilaa ilaahay dheeraadkiisa uu ku kaafiyo uu siiyo marka qofkii sida u wanaagsan ha u banaanaato inuu guursado marka uu helayo meherkii iyo masruufkii laakiin kolka ay ku adkaato waa in uu iska dhowrsanaadaa sida naskuba uu tilmaamayo ummadduna kolley inay gacan ka geysato ay saacido dadka aan waxba haysanin ee shabaabka ah ee guursan lahaa waa arrin aada iyo aada u waajiba qiimo badan sinada iyo foolxumada iyo macsiyaduna ay ku yaraanayso waladiina kuwii baa ilahay uhi yabtaquuna alkitaaba doonayay in la kitaab wax lala qorto in wax lala qorto oo mimaa malakat aymaanakum gacmihiina kuwa ay milkiyeen ka mid a fakaatibuhum wax la qorta in calimtum fiihim khayran haddaa ku ogtihiin wanaag iyo inay wax iska bixin karayaan waa qaybta addoonka la ydhahdo mukaatabo naxariistii loo naxariisanayey ee la fakinayay la xoreynayay baa rabbi halkan uu dardaarmaya waxa weeye qofkii oo la ydhaha intaasoo adduuna haddaad la kaalaydo waan ku xoreynaya marka ha la xoreeyo wixii lagu xidhayna ha keena isaguna haddii uu khayr lagu ogyahay oo inuu gashi baxaya la ogyahay wa aatuuhum wax ka siiya buu ilahay yidhi min maali illaahi aladii aataakum maalka ilaahay uu idin siiya wax ka siiya nujuum baa la yidhahdaa waxaan lagu xidhayo sida fiqiga macruuf ku ah hebelow intaa la kaalay markaa xor baa ta wax waa inuu ka daayaa qofkii waxaan ku xidhay walaa tukrihuu hadirqiina fatayaatikum hablihiinna addoommaha ah calalbiqaa'i sinaha ku dirqiina buu ilahay yidhi sinada ha ku dirqiina addoommaha in aradna haddii ay doonayaan taxasunan dhowrsoonaan litabtaquu si aa u raadsataan carada alxayaati dunya nolosha adduunyada badeecadeeda iyo bagaashkeeda iyo lacagteeda si aa u raadsataan ha ku dirqiina waman yukrihunna addoomaha cidda sina ku dirqida fa ina allaha ilaahay min bacdi ikraahihinna intaa la dirqiyay kafuurun raxiim dembiguu ka dhaafaya oo uu naxariisanaya iyagu dembi male ka dirqiya dembigale mid munaafiqay ka dhici jirto cabdilaahi ibn ubay ibnu saluul laodhan jiray ayaa hablihiisa addoomaha ayuu sina ku dirqiyi jiray marka dee qof xarana hadalkeeda badaaba qof xora ama dowlade ha dirqido ama cid xigta u ahay ha dirqidee waa wax xaraama oo aan banaanayn oo islaamku uu mamnuucay wey marka halkaa waxaad ka aragtay ilaahay aayaddan aynu maaragtay kasoo gudubnay oo aankii xulayaa maa minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in waxaa la yidhahdo rubaaniyada ama suufinimada inaanay islaam ku jirin inuu qofku yidhahdo me anigu waan tabatulay oo guurka waan iska daynaya inuu yidhahdo maaha haddii caafimaad ahaan aanu wax ka tabanaynin waa in uu guursadaa manaafic badan baa ku sugan waayo sunnihii ambiyada ayaa la waafaqayaa abaalmarin fiican iyo ajri sida sinada dembi looga qorayo qofkana in ajri looga qorayuu nebigu xusaya caleyhi salaatu wasalaam markuu xaaskiisa la kulmayo waladkii saalixaabaa kasoo baxaya waa taraabud ijtimaaciyabaa ku jiro bulshada halkaa xidid ay ka xididay ka xidhiidho weeyaan qofku baahidii dhibaysa ayuu gudanayaa xagga xukumkiisa marka ay culimadu ka hadlaan waxay leeyihin qofku hadduu wixii uu ku guursan lahaana hayo guurna u baahan yahay faral bay ku tahayba sidaa ilaahayba aayadda uu ku xusay weliba haddii uu adduun hayo oo xajkii uu ku waajibay guurna ay tahay inuu guursado guur ku horraysiinaya leanna dhowrsoonaantii baa ku jirta iyadoo ay macruuf tahay markaana dee inu xajkii kusii xigsiin doono cidda aayadda lagula hadlaya waa awliyadii iyo mas-uuliyiintii ciddii maaragtay hablaha mas-uul ka ahayd dadkan kalena ka agdhoweyd ayaa la leeyahay u guuriya u guuriya marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya gabadhi inaanay iyadu ismeherinayn laa tusawiju almar'atu nafsaha walaa khayraha dee ilaahay baa le wa ankixuu guuriya baa la leeyahy kol hadii layidhi intii hala guuriyo iyadu isma guurinayso waxa haddaba ilaahay uu ka warramaya dhinac kale ayaa wax inaga tusaalaynaya aada iyo aada u qiimo badan oo tawxiidkii oo dadka arrimahan fulinaya iyo axkaamtani dadka xagga iimaanka ka dhisan waa inay yihiin aayaadka ilaahay aaday ugu bayaansan yihiin walaqad anzalnaa buu ilahay yihi xaqiiqanimo waxaanu soo dejinnay ilaykum xaggiina aayaatin mubayinaat aayado waadix oo cadcadoo waxna idiin cadaynaya wa mathalan tusaalena waa idiin soo dejiyay min aladiina khalow kuwii tegay min qablikum hortiin tusaalayaal badan oo ku saabsan iyo qisooyinna waa laydin siiyey waa mawcidatan lilmuttaqiin iyo shay waano u ah iyo wax ku qaabasho dadka ilaahay ka cabsanaya waxaa halkan ilaahay uu nagu siinaya tusaale tusaalahaasoo tilmaamaya iimaanka ilaahay uugu deeqay ammaanadan qaaliga ah ee uu yeelay fii quluubi alcibaad addoommaha qalbigooda uu yeelay bal qalbiga qofka mu'minkaa markuu nuurku galo muuqaalkuu leeyahay hadda muuqaalka uu leeyahay wuu siraatay mar labaad buu siraatay meeshiibaa wada siraadatay muuqaalkaasuu leeyahay aayaadku ay tilmaamayaan iimaankii oo qofka muuminka qalbigiisa ku jira allahu ilaahay nuuru samaawaati waalard samooyinkii iyo dhulkaba ka iftiimiye weeye mathalu nuurihi nuurkiisa tilmaantiisu ka mishkaatin oo kale weeye faamalayd iftiinka ka baxaya fiiha misbaaxun faynus ku sugan yahay mishkaadku waxa weeye faamalaydhkaa aan dibadda u furnayn ee afartanka sentiya squarekaa ama nusmitirka squarekaa markuu dibadda u furan yahay maaha waa naafidkaasi laakiin isagoo khayru naafida waa meeshaa gidaarka ku taalla ee godan ean dibadda u furnayn dabcan marka meel kooban iftiinka uu ka baxayo iyo meel ballaadhan markuu ka baxayo dee waa macruuf inaanu isku mid ahayn laambadda iminka lagu shido halkaa yare godan ee aan dibadda u furnayn iyo tabayna samaai wal ardi laga soo laalaadiyo cirka iyo dhulka dhexdooda ma isku isku mid noqon maayaan sida iftiinka halkaasi uu u baaxad weyn yahay ayaa markaa iimaanka qofka qof qalbiga mu'minka ku suganna uu noqonaya nuurkiisa kamishkaatin waa faamalayd fiiha misbaaxun faynus dhex yaallo almisbaaxu fii zujaaja faynuuskaasina waxauu ku dhex jiraa quraarad azujaajatu quraaradiina kaanahaa kowkabun siday u safaysantae u iftiimaysa waxaa la moodaa xidig duriyun aada u iftiimaya kaasoo yuuqadu misbaaxaasoo yuuqadu laga huriyey min shajaratin geed xaggeed geedaasoo mubaarakatin la barakeeyey min zayti shajaratin mubaaraka geed barakaysan saliidii ayaa lagu shiday zaytuunatin ah geedkaa saytuunka saliidiisii baa lagu shiday laa sharqiyatin walaa qarbiya geedku bariyo galbeed toona maaha oo meel wanaagsan buu ka baxayoo taaga layrsanayo tamarta qoraxda qaadanayo oon dhinaca bari ee buurtana ahayn dhinaca galbeeda buurtana ahayn oo had iyo jeer marka uu dhinac kaga yaalo geedku dee inta kale qoraxdu way ka qarsoontay mar walba qoraxdii iyo laydhii iyaba u muuqanaya geedkani yakaadu zaytuhaa geedkaa saliiddiisu wuxuu dhawaanayaa yudiibu inuu iftiimo saafinimada awgeed walow lam tamsasu naarun dabayuu taabanini aad buu saafi u yahay geedkaa isaga nuurun calaa nuur buu ilahay waa nuur laaban laaban oo duur nuur kale sii saaran yahdi allaahu linuuri ilaahay nuurkiisa waxa uu ku hagayaa man yashaau ciduu doono qofka mu'minkaa buu ilaahay ku jiheeyey wayadribu allaahu alamthaal tusaalayaasha ilaahay wuxuu u samaynayaa linaasi dadka si wixii macquulka ahaa ay garanayeen loogu tusiyo wax maxsuus ah oo la taaban karayo oo loo yidhaahdo waxa aad taaban karaysa waxa la mid a waxa laguu sheegayo faynuuska halkaa ku sugan sidaa u warwarhaya sariidaa qaaligaa ku baxaya geedkaa laga soo qaaday waxaa la mida qofka mu'minka ah iimaanka oo qalbigiisa ku sugan oo korayo cibaadada iyo daacada kor ugu sii kacaya oo laga sahay qaadanayo qur-aanka oo laga sahay qaadanayo masaajidada wallaahu bikulli shayin caliim nuurkaasi la garay halkuu degaya iyo qiimaha uu leeyahay iyo sida uu u laban laaban yahay halkee laga sahay qaata kolka hore qur-aanka inu soo nidho geedkaasi dee waa qur-aankii baa laga sahay qaadanaya iimaanka oo aayaadka ilaahay markastuu qofku fiirfiiriyo markastuu dhadhamiyo markastuu ku cibaadaysto markastuu ku camal falo waxa uu ka qaadanayaa iimaan buu ka kasbanaya laa sharqiyatin walaa qarbiya mabaadidii barigana maaha mabaadi galbeedna maaha laakiin waa ku samaawiya oo ilaahay uu ina siiyey oo aan tabac yahaynoo cidna raacayn ee isagu mustaqilahoo mutamayis oo soocan oo dadka isaga ay tahay inay ka dhimbiil iyo shidaal qaataan wallahu bikulli shayin caliim fii buyuutin baa ilahay hada nuuru fii buyuutin nuurkaasi waxa uu ku sugan yahay guryo dhexdood oo laga sahay qaadanaya oo masaajidada guryahaasoo aadina allaahu rabbi uu amray an turfaca in la koryeelo dhismahooda in la koryeelo la dhiso waid yarfacu ibraahiimu waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciil yarfac macnaha wuu dhisayay adina allaahu amara allaahu an turfac masaajidaba ha la dhiso ha laga warhayo oo xaafadaheenna iyo suuqyadeenna ha ku bateen sida bakhaarka iyo dukaanka iyo xafiiska ugu badan yihin oo waa inay la jaan qaadaan danaha guud ee marka u horeeya la balaangaraynaya suuqaba lagu talagalo oo beri dambeo la degayun halkee lagu tukada aan la odhan laa nabigu caleyhi salaatu wasalaam markuu madiina tegay wixii ugu horreeyay asaasay masjid bu wayudkara fiiha lagu xuso ismuhu magaca ilaahay yusabixu lahu waxa ugu tasbiixsanaya fiiha masaajidada bilquduwi gelinka hore iyo walaasaali gelinka dambeba rijaal rag raga marka an turfaca waa rafcintii maadiga ahayd ee muuqatay iyo rafcintii macnawiga ahayd labadaba dikriga ilaahay iyo tasbiix baa lagu hayaa wax kale laguma hayo rijaalun rag buu ilaahay ayaa ugu tasbiixsanaya ilaahay raggaasoo laa tulhiihim aanay mashquulinayn oo aanay jaha wareerinaynin tijaaratun baayac mushtari walaa baycun iyo iib can dikriillaahi ilaahay xuskiisa kama mashquulinayso dee shaqooyinka la qabtaa way badan yihin laakiin salaada iyo dikriga ilaahay iyo cibaadada waxyaabaha sii mashquuliya bacmushtariga ka mid a intuu leeya kanna yuu bixinu lacagta la tegina soo qabo kan kalena jooji daayacaadaa u wado waidaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima nabigioo taagan baa laga carray calayhi salaatu wasalaam markii dadka taa iska hanta ee marka ay salaadu soo dhawaatee la adaamo soo xidhaya bakhaarka ee hudheelkii oo lagu jiro odhanaya tukada dabaakhana odhanaya adiguna soo xidh kijinka heerkaa marka ay qofku gaadho wuxuu mutaysanayaa in lagu tilmaamo rijaalun waa rag raga min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh waa qof raganimada loo qiray wey dumarkii iyaga dee waxaan loo sheegin faralkuma hamsaajka inay ku tukadaan way ku tukan karaan laakiin gurigooda u fiican wa iqaami salaati salaada tukashadeedana iyo oogiddeedana kama mashquulinayso tijaarada iyo iibkaasi waitaa'i zakaati iyo sakada in la bixiyo yakhaafuuna raggaasi waxay ka cabsanayaan yowman maalin tataqallabu fiihi ay gadgadoomaysa alquluubu walabsaar qalbiga iyo aragga bishiina markaa way biriq leedahay baaladaymoodkaa badan iyo wadnagariirka maalintaa maalinkaasay ka cabsanayaan ammaan buu yeeshay qofka shaqaysanaya cibaadaysanaya ee saacaddii shaqadana wata saacaddii cibaadada ilaahay uu caabudayayna safalawalka jooga ee aan markaa jamaca labaad iyo xagga dambe iyo midna ahayne laakiin ku xisaabtamaya saacad waliba inay wakhti leedahay oo aan arrimaha isku gadayn liyajziyahum ullahu si ilaahay u abaaliya axsana maa camiluu wixii ay sameeyeen kiisii wanaagga badnaa buu ilaahay ku abaalinaya wayasiidahum min fadlihi dheeraadkiisana wuu badinaya wallahu yarzuqu man yashaa ilaahay waa raashimayaa cidduu doono bikayri xisaabin buu ku arsaaqaya arsaaqad qaaliya adduunya aakhirada bal kaa eegtay nuurkiisa ee bal hadda iimaan la-aanta iyo kufrigana bal hadda foolxumadiisa eeg waaladiina kafaruu buu ilahay yihi kuwii gaaloobay acmaaluhum buu ilahay yihi camaladoodu ka saraabin waa dhalanteedoo kale biqiicatin bar bannaan ku sugan adiyo jeer dhalanteedku waa ka ka baxaya halkaa banka ama waddada ama laamiduu ka muuqdaa yaxsabuhu dam'aanu maa'an ka haraadani biyuu moodaa oo uu moodaya wuu ku guclaynaya halkan aad ku haraad baxdid buu leeyahy meeshiioo walac leh xataa idaa jaa'ahu markii uu yimi lam yajidhu shay-an waxba kama helin aa ku hungoobay wuu isa soo taagay meeshu meeshii miyaan ahayn haddana way sii bidhaamaysaa wawajad allaha ilaahay buu helay cindahu agtiisa wawajad allaha ilaahay buu helay kani cindahu isagoo agtiisa ku sugan bilmirsaad dhabagal fa wafaahu ilaahayna wuu dhammaystiray xisaabahu wuu dhammaystiray markii hore wuxuu islahaa ilaahay kuma oga cidina kaama warhayso waxaad doonto samee laakiin kolkii ay xisaab noqotay wuxuu helay ilaahay oo ag joogay oo ka agdhow oo ogaa ila ilahay wuxuu ihi ina rabbaka labilmirsaad ilaahay dhabagal buu kugu jira wawajadallaha rabbi buu helay cindahu inuu agtiisa joogay oo ilaahay show kaamaba maqnaynba markaad waxaan samaynays meel heblaaya waxaasoo kumaad samaynoo maalil heblaaya maad samaynoo so sidaa wixii oo dhan baa lasoo agdhigay wawajada allaha cindah ilaahay oo ka agdhowaa ayaa uu helay fa wafaahu xisaabahu ilaahayna xisaabtiisiibuu u dhammaystiray qofkan wallaahu sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu way degdegaysaa ma akhirayso qofka waa u dhammaystirayaa wati waktiga lagu xisaabinayaana ilaahay wuxuu baaraya wax ku adkaanayaa toona ma jiro tusaalahaasay leeyihiin camalka kuwa aan alla rumaynin camalkoodu inkasta ha lala dhacsanaado inkasta dadka qaarkood ha eegaya inkasta isagu waxa ka filayo laakiin waa haraadka ah iyo wax lasoo qabanayoon muuqanin weeye awka tusaalaha waad ku samayn kartaa aw ka dulumaatinna waad ku shabihi kartaa kolka hore ka saraabin baad ku shabahaysa dhalanteedoo kale aw ka dulumaatin gudcuryaalna waad ku shabihi kartaa marka awda noocan oo kalea waxaa la idhahdaa maanicat lkhuluwi laa maanicat ljamci macnaha wuxuunay diidaysaa labada shay inay meesha ka baxaan laakiin labada tusaaleba waa la wada qaadan karaa ka dulumaatin gudcuryaaloo kaleaba camalkiisa ku shabihi fii baxrin bad dhexdeeda lujiyin hoos u qodan oo hoos u dheer yaqshaahu uu daboolaya mawjun mawjad baa daboolaysa min fawqihi mawjun mawjad kale kasii sarayso min fawqihi saxaabun daruura kasii sareeya arintaa eeg isugeyntoodii waxa weeye la mid tahay dulumaatun gudcuryaal bacduhaa fawqa bacdin barhba barhka kale uu kasii sareeyo aayaadkan uu dhagaystay nin carabiya wuxuu leeyahay waar maxamed miyuu badda maray maya baa layihi waxaan gartay buuri inuu kalaam ilaahay uu kusoo dejiyey kani yahay muuqaalka noocan ee badda waxaa tilmaami kara soo bandhigi kara buu leeyahay cid ku qabowsatay ka shaqaynta badda oo ka kalluumaysato oo cimrigiisa inta badan ku qaatay akhiiranna waa la ogaaday dee inay mawjadna hirarkaa leedahay kala dambeeya sida daruuruhuba kaljibaal ay u leeyihin iyaguna buuroo kale u noqdaan idaa akhraja yadahu qofku markuu gacantiisa soo saaro lam yakad uma dhowaado yaraahaa inuu arko kurd curka noocana magangooyada demta ah qofku hadduu gacantiisa fidiyo uma muuqanayso waman lam yajcal illaahu lahu nuuran ciddaan ilaahay nuur u yeelin famaa lahu min nuur kaasi nuur ma haysto uma sugnaanin nuur maxaa adduunyada warshado iyo laambado iyo laydh weyn baxayeen oo dadku ay isugu faanayaana haystaan oo qaar maanta tan shidaya oo warshadaha salaadaya ay dawarsan doonaan maalintaa nuur unduruunaa naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraakum faltamisuu nuuran maaha kan la shidayo maaha kan ka baxaya adduunyada ee laamida lagu iftiiminayo waa nuur kale weeye nuurun calaa nuur waa lagu soo tilmaamay sida loo sahay qaatiyo halku degiya halka laga qaadanayo oo adiga arkayo intaad masaajka fadhido dee qofku wuu nasanayaao ruuxdiisu raashin bay qaadanaysaa wuu istareexaya bal ka war haddii aad inta aad masjidka fadhido aad reerkiina iyo qabyaaladooda la fadhido ama xisbigiina iyo buuqooda iyo qaylaadooda oo dabeetana haddana aad ku qaadato xantii kale kasii dambaynaysa oo dabeetana gelinkii hore tii kale ku qaadato qofku in yarbu ku abaadaya oo ku rambasaya runtii waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur nuurka nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa markaad aada u akhrido ducada kitaabkan koobana xataa xisnu muslimka aad ka akhrido wuxuu baryayaa ilaahay nuur xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe iyo hareerihiisa iyo xagga kore iyo koo indhihiisa meel walba ilaahay nuur yeel buu leeyahay nabigu caleyhi salaatu wasalaam rabbanaa atmim lanaa nuuranaa wakfir lanaa inaka calaa kulli shayin qadiir baynu leenahay alam tara buu ilahay yihi miyaanad arkaynin ana allaha ilaahay yusabixu lahu waxa u tasbiixsanaya man fi samaawaati waalard cidda ku sugan samooyinka iyo cidda dhulka ku sugan wadayru shimbiruhuna way u tasbiixsanayaan saafaatin iyagoo garbaha iyo baalasha kala bixiyey shimbir duulaya iyo gorgor iska ximaya ha u qaadana tasbiix bay wadaan baa ilaahay kullun ku kasta oo makhluuqa ka mid a qad calima ilaahay wuu ogaaday salaatahu wa tasbiixah siduu u tukanayo siduu ilaahay ugu tasbiixsanayo mid walba ilaahay baa ka warhaya alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir kullun ku kastaa qad calima wuu yaqaanaayo makhluuqa ka midihi salaatahu wa tasbiixa siduu ilaahay ugu tukanayo ee ilaahay ugu tasbiixsanayo wuu yaqaanaa adigu waa taqaanaa saad u tukanaysa makhluuqa caynkana lagu tilmaamayaana siduu ilaahay u caabudo wuu yaqaanaa ee ula xidhiidho labada macnaba wallaahu caliimun bimaa yafcaluun waxa ay samaynayaan ilaahay baa wogsoona ka warhaya walilaahi ilaahay waxa u sugnaaday keligii mulku samaawaati waalardi lahaanshaha samooyinka iyo dhulka wa ila allahi almasiir rabbi xaggiisay ahaatay meesha loo noqonaya alam tara miyaanad ogeyn ana allaha ilaahay ama aanad arkaynin ana allaha ilaahay yusjiis wuxuu soo kaxaynayaa saxaaban daruur uma yu'alifu bayna wuu isu geynaya daruurtiibuu isu geegeynaya uma yajcaluhu rukaaman mid isdulbaxda ayuu ka dhigaya fatara alwadqa waxaad arkaysaa dhibicdii alwadqu waa dhibicdii yakhruju isagoo kasoo baxaya min khilaali daruurtu kasoo dhex baxaya saasay tahay oo marka daruurtu ay horantahy dhibicdani ay kasoo baxayso waa dhool iyo sad iyo waqal iyo hogol iyo waxaasaa laya laakiin waktigan ay tahay uma yu'alifu baynahu uma yajcaluhu rukaaman ee weli aanu horin hogol baa waxaa la yidhaha heego waa heegadan daysa soo taagaysa ee markaas daruurahan soo kacayo wa yunazilu min asamaai xagga kore ilaahay wuxuu ka soo dejinayaa min jibaalin buuro fiiha min darab qabow ku sugan yahay darab buuro ah weeye fa yusiibu bihi wuxuu ku ridayaa man yashaau ciduu doono wa yasrifuhu can man yashaau ciduu doonana wuu ka duwayaa barafkaa ciduu doonuu ku ridayaa oo adiga arkay adduunyada dee maanta marar badan baa dowladaha kharashkoodu u badan yahay cagafta iyo waxa lagu riixaya ee wadooyinka laga safaynayo meelaa laga shaqaysanaya gaadiidka wayasrifu can man yashaa dadna ilaahay waa duldhigay dadna wuu ka duway ooma arkayno yakaadu wuxuu u dhowaanayaa sanaa barqi sanaa barqi hilaaciisa iftiinkiisu sanaagu waa iftiinka barqiguna waa hilaaca roobkaa hilaaciisa iftiinkiisu wuxuu u dhowaanayaa yadhabu bilabsaar inuu indhaha la tago ayuu udhowaanaya ilahay awoodiisa waataa tabaaraka wa tacaala allahu aclam